Waxaa heer gabagaba ah maraya mashruuca dhismaha buundada Bandheer, taasoo laga dul dhisayo webiga Ganaalle isla markaana isku xidhi doonta gobollada Liibaan iyo Afdheer ee dowlad-deegaanka Soomaalida. Buundadan oo ka mid ah mashaariicda muhiimka ah ee horumarineed ayaa wax weyn ka tari doonta isku socodka dadka, gaadiidka iyo ganacsiga u dhexeeya labada gobol, iyadoo sidoo kale sahli doonta adeegyada bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo ganacsiga gudaha. Masiir ku-xigeenka Wakaaladda Dabagalka iyo Taakuleynta Shirkadaha Horumarineed Dowlad-Deegaanka Soomaalida, Cabdifataax Cumar Aar, ayaa ka waramaya heerka uu marayo dhismaha buundadan. Goobtan aan ku sugannahay waa buundada Bandheer oo isku xidhaysa labada gobol ee gobolka Afdheer iyo gobolka Liibaan, gaar ahaan degmada Jarati iyo degmada Filtu. Mashruucani waa mashruuc baahi weyn loo qabay, xukuumadduna baahiyaha ay ka jawaabtay isbeddelkii kadib. Baahi shacab oo weyn bay ahayd. Baahidan waxaa laga jawaabay markaa in mashruucan fulintiisii la bilaabo. Mashruuca waxaa maalgelinaysa oo client ka ah ama mashruucan iska leh xafiiska horumarinta waraabka iyo dooxooyinka ee dowlad deegaanka Soomaalida. Sidoo kale waxaa fulinaysa shirkadda dhismaha jidadka ayaa fulinaysa oo gacanta ku haysa. Mashruucan wuxuu ku kacayaa adduun lacageed oo dhan saddex boqol konton iyo saddex milyan ayuu ku kacayaa. Qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa bogaadiyey dhismaha buundada Bandheer. Waxaan ahay dadkan degaan Bandheer waxqabadku hadda u yimid aad iyo aad baan u mahadinaynaa in wax naloo qabto hadda ka hor dhibaatooyin badan baa naga haystay waxqabadka webiga isu gudubka labada magaalo marka ilaahay mahad weeye hadda haddii si fiican wax naloogu qabtay waftii waxqabashaa noo imaaday waa ilaahay mahaddiisa marka hore ilaahay mahaddiisa waaye haddii buundo noloshaan waddo helna ilaahay baan ku xamdinaynaa marka sidaasaa lagu noolaa ilaahay mahaddiisa weeye waxqabashaa noo imaaday waftiga maanta noo imaaday webiga marka yoo ku dhib qabnay haddana waxaan rajaynaynaa inaas ilaahay weynaa waddo fiican oo mashruuca ilaahay noo maray mashruuca buundada Bandheer waxa uu tusaale u tahay dadaalka joogtada ah ee lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaale iyo isku xirka bulshada ku nool dowlad-deegaanka Soomaalida.